أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta oo saaka weerar culus oo cagmarinah ku qaaday xeryaha murtadiinta ee deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellaha hoose al-kataa'ib oo baahisay sawirada hordhaca ah weerarkii xasminta ahaa ee saaka ka dhacay deegaanka sabiid wilaayada shabeellada hoose oo ka hadashay weerarkii cuslaa ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka sabiid ee wilaayadaasi wasiir ka tirsan maamul goboleedka ashahadla dararka ah ee puntland oo ka hadlay fashilka milatari iyo midka siyaasadeed ee madaxa kooxda riddada isagoo dhanka kalena sheegay in mujaahidiintu ay aag dagaal ka dhigeen magaalada muqdisho kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay qaybtii labaad filim lagu soo bandhigayo weerarkii taariikhda galay ee deegaanka booshareeri ee wilaayada shabeellaha dhexe howlgallo kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayada shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo muddo bila ka socotay deegaanada wilaayadaasi in ka badan labaatan ruux oo etoobiyaan ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka etoobiya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday xeryaha murtadiinta ee deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellaha hoose haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaasi ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka sabiid waxaa inoo haya maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allaahu khayran walaalka bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar culus oo cagmarin ah kula jirmaadeen xeryo ciidan oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnayeen deegaanka sabiid oo ah deegaan toban kilomitir u jira degmada afgooye dhanka kalena afartan kilomitir u jira magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay beegsadeen laba xero oo kala ah xerada buundada deegaanka iyo sidoo kale xero ku taala duleedka deegaanka labadaasi xeraba ciidanka mujaahidiintu si buuxda ayay ula wareegeen iyadoo maleeshiyaadkii murtadiinta halkaasi ku sugnaa ay noqdeen wax dhintay iyo wax cagahooda oo ku baxsaday bayaan kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiintu ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in allah fadligiisa weerarka u dhacay sidii loo qorsheeyey ciidamada mujaahidiintuna ay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanka sabiid raayada towxiidka ay ka babanaysa deegaankaasi sidoo kale bayaanka waxaa lagu xusay in mujaahidiintu ay kamin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo gumad usoo aaday murtadiinta lagu jibiyey dagaalka sabiid waxaana halkaasi lagu dilay sarkaal hogaaminayay murtadiinta gurmadka ahaa kaasoo lagu magacaabi jiray maxamed nuur jariir oo ahaa abaanduulaha ciidamadii murtadiinta ee maalmo ka hor mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen degmada awdhigle ee isla wilaayada shabeellada hoose iyadoona murtadkaas iyo askar la socotay ilaadiis ahaa halkaas ay ku halaagsameen iyadoona gaariga cabdibilaan halkaasi uu ku burburay sidoo kale walaalka waxay mujaahidiintu maanta weerar la beegsadeen koneyo kale murtadiin ah oo ka baxday dhanka deegaanka celasha biyaha kuna sii jeeday dhanka deegaanka sabiid kamiinkaas waxuu si gaara kaga dhaca agaarka deegaanka xawo cabdi oo ah deegaan u dhexeeya muqdisho iyo afgooya iyadoona allah fadligiisa murtadiintu ay dib u carareen iyagoo jiidanaya dhaawacyada laba murtadiin ah waxay dib ugu laabteen goobii markii hore ay kasoo baxeen mana u suuragelin inay gurmud u gaaraan dhanka iyo deegaanka sabiid sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee maanta sida buuxda ula wareegay deegaanka sabiid waxay sii ceersadeen oo ay daba kaceen maleeshiyaadkii murtadiinta ee cagahooda ku baxsaday kuwaas u carar dhanka degmada afgooya afar askar murtadiin ah oo mootala socotay oo ka cararay deegaanka sabiid ayaa waxaa alla fadligiisa qarax uu ku haleelay afafka hore ee degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhintay guud ahaan afartii askari murtiniinta ahaa iyadoona gebiahaanba ay burburtay mootadii ay la socdeen xilligan aan kula hadlayo walaalka deegaanka sabiid raadada tawxiidka ee ka babanaysa waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta iyadoona dadka deegaanka ay si aad ah u soo dhoweeyeen in sanad kadib ay hoos harsadaan raayada tawxiidka mujaahidiintuna ay si buuxda ula wareegaan deegaanka sabiid la wareegidda mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka sabiid wuxuu imaanayaa xilli toddobaadii lasoo dhaafay mujaahidiinta weeraro culus oo kala dhacay wilaayaadka shabeelle dhexe iyo shabeellada hooseba ay si buuxda ula wareegeen degmooyin iyo deegaano dhowr ah sida degmada awdhigle ceelbaraf biyo cadde alcali axmed alkowthar iyo deegaano kaloo badan oo ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe ayaa si toos ah raayada tawxiidka uga babanaysa iyadoona deegaanadaasi qaarkood ay ka dhaceen weeraro xasmin ah oo si baan loogu xasuuqay cadowga allah ramadaan mubaarak wa jihaaduka mubaarak alkataa'ib ayaa goordhoweyd baahisay sawirada hordhaca ah ee weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay deegaanka sabiid xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya sawiradan oo hordhac ah ayuu baahiyey kanaalka alkataa'ib waxaana lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegay deegaanka sabiid oo ah deegaan qiyaas ahaan toban kilomitir u jira degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa sawiradan lagu arkayaa saldhigyadii murtadiinta lagala wareegay oo ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen lagana taagay raayada tawxiidka waxaa goobaha sawiradan lagu arkaya ka mid ah saldhiggii booliska deegaanka sabiid iyo xarumo kale oo ciidamada mujaahidiintu ay ka faramaroojiyeen maleeshiyaadkii murtadiinta sida sawirada uu baahiyey kanaalka alkataa'ib laga dheehan karo waxaa la arkayaa buundada deegaanka sabiid oo sidoo kale mujaahidiintu ay la wareegeen allah fadligiina buundada dusheeda ay ka taageen raayada tawxiidka waxaa sawiradan oo gaarayay ilaa saddex iyo toban sawir oo hordhaca ay caddeynayaan weerarkii barakeysnaa ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka sabiid waxaana sawiradan oo lagu baahiyey baraha bulshada ku indhaqabowsaday dhammaan muslimiinta meel walbo ay joogaan dal iyo dibad intaba waxay sawiradan bannaanka soo dhigeen tabardarrada murtadiinta taageerida gurguurte iyo jebinta booloxooftadii warbaahinta riddada taasoo maanta maraysa afkiibaa juuqda gabay islamarkaana garan la waxay tabisa kadib markii ay ka soo hartay been barabagaando iyo war aan sal iyo raad midna lahayn balse itus oo itaabsii ayaa ah xaqiiqda alkataa'ib oo furmaha hore ka soo tabinaysa xaqiiqda waxa meedaanka ka dhacay iyo sida ay u dhaceen wilaayada shabeellada hoose ayaa ka hadashay weerarkii cuslaa ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen deegaanka sabiid ee wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ayuu waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka hadlayay weerarkii cagmarinta ahaa ee subaxnimadii saaka ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeenna saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiida oo hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey weerarka ka dhacay deegaanka sabiida xeryaha cadowga ee lagu beegsaday iyo sidoo kale khasaaraha soo gaaray murtadiinta jazaak allahu khayran walaalow saaki oo labaatankii bisha ramadaan ah wuxuu weerar ka dhacay deegaanka loo yaqaano sabiid meeshaasi cadowga ilaahay subxana wa tacala waxay ku lahaayeen laba xero ee ku deganaayeen ilaahay subxana wa tacalana ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta wuxuu gacanta usoo geliyey labadii xero iyo wixii yaaliba waxalaale wixii hub yaalay iyo ciidankii meesha deganaaba intaba ilaahay subana watacaala noo fududeeyay inaan gacanta ku dhigno kolley waa hordhac dagaalkana dee hadduu soo gabagaboomay hadda sidaan maqlayno kolley dee meesha dhimasho iyo dhaawac inta way jirtaa laakiin waxyaalaha hadda la xusi karo oo mugtahay cadowga ilahi subana watacaala uu gaaray waxaa ka mid ah oo meesha uga baktiyey saraakiila ka mid ah waxyaalaha meesha u baktiyey waxaana laga xusi karaa tali abaandoolihii degmada awdheegle gaar ahaan ciidanka loo yaqaano afar iyo tobanka oktoobar ay u yaqaanaan abanduulooda ayaa meesha ku baktiyey ilahi subana wataala ku mahadsan jarirhan loo yaqaana magaciisa kulle jarir ay u naanaysaan cadowgaas ayaa meesha ku baktiyey ilahi subana wataala ku mahadsan maanta ka argoosta asaga meesha ma uusan joogin laakiin gurmad ahaan meesha kusoo aaday inuu ciidankaas meesha lagu galay usoo gurmaday usoo aaday laakiin ilahi subana watacaala waxawayaan waafajiyey walaalaha dhexda ayay qorshe waxay ugu sii diyaariyeen isagii ciidankii saarnaaba gaarigaasi waxaa meeshay ku basbeeleen ee ku halaagsameen ilahi subana wataala ku mahadsan sidoo kale waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa fariin mahadnaq ah u jeediyey libaaxyada islaamka ee ku jirbixiran furimaha hore ee shabeellaha hoose kuwaas oo mar walba u taagan dhaafeynta cadowga jazaaka allahu khayran walaalaha kulley mujaahidiinta ah ee ilaahi subxana wa tacaala maanta waxaa weyaan uu ku ciseeyey diintiisa inay difaacaan tadbiiqa shareecada inay difaacaan kalimatu laa ilaaha ila allahu inay kor noqoto u dagaalamayo dhiigooda u daadinayo koonka dhanna muqta inay ka shaqaysan u sacyinayo ilahi subana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro ajarna allah ka siiyo kooda shahiiday waxaa leenahay ilahi subana wataala shahaadada ka aqbalo naxsibuhum shuhadaa wallahu xasibuhum kooda dhaawacmana ilahi subana watacaala ha bogsiiyo ayaan leenahay hadday walaalahaas maanta mugtahay dadka u maqan bacdallaahi waa mugtahay dadka muslimiinta ee maanta gobolka ee maanta sha- soomaaliya degan dadka u maqan ee maanta ay sugayaan cirdigooda iyo sharafkooda inay difaacaan waa idinka marka ku talagala waxaa wax ka weynaa idin sugaysa insha allahu tacaala cadowgaasna waxaa weyaan ha ka daalin inaa ciirsanaysaan dadka muslimiintana dhibaatada ay ku hayaan ka dulqaada ilahi subhana watacaala ha idin sharfo waxa weyan ilahi ha idin cizeeyo insha allahu tacaala intaasna waxaa weyan ku bishaaraysta insha allahu taala aroornimadii saaka ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar xasmin ah ku qaadeenna laba xero oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin deegaanka sabiid oo hoostaga degmada afgooye iyadoo mujaahidiintu ay la wareegeen saldhigyadii iyo xarumihii cadowga ah halka murtadiintii ku sugnayd ay halkaasi ku baaba'een qaar kalena ay ka firxadeenna wasiir ka tirsan maamul goboleedka ashaadla dirarka ah ee puntland ayaa ka hadlay fashilka militari iyo midka siyaasadeed ee madaxa kooxda riddada soomaaliya isagoo dhanka kalena sheegay in mujaahidiintu ay aag dagaal ka dhigeen magaalada muqdisho nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya murtad maxamuud ceydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka riddada puntland ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay wajahayso culayso dhan walba ah gaar ahaan ay ku naafooweyso weerarada mujaahidiinta sida isdabajooga ah ay ugu beegsanayaan xeryaha ciidanka iyo xarumaha muhiimka ah ee cadowga wasiirka warfaafinta maamulka shaaldirirka puntland ayaa soo hadal qaaday weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada awdheegle iyo saanadii ciidan ee ay ku furteen howlgallada mujaahidiintu ka fulinayaan duleedyada muqdisho iyo gudaha magaalada caasimadda ah wuxuu xusay in mujaahidiintu beegsadeen kulanyo uu watay murtad xasanin gurgurte xilli ay ka soo baxeen xarunta madaxtooyada sidoo kalena wuxuu soo hadal qaaday weerarkii madaafiicda ahaa ee shalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee islimiyiintu ku leeyihiin soomaaliya waxay u dambeysay shalay een, madaxweynaha oo ka soo baxay maaragtay een, maaragtay xafiiskiisii in la qarxiyey Een, waan ka tacsiyeynaya marka hore een, qaraxa la qarxiyey madaxweynaha waan ka tacsiyeynaya dadkii soomaaliyeed halkaa ku dhintay oo askarta iyo- een, sidoo kale een, waxaan leenahay waxay u baahnayd een, maaragtay waan maqlaynay awdheegle oo maaragtay wixii hub lasoo sawiray lalaha argixisa ka qaatay waan filaya sanadkiiba laba jeer ama mar miyay ka qaataan hubka awdheegle garan maayo anugu horto sababta awdheegle kayd hub looga dhigay oo intaa la eg oo argagixiso sanad walba askar soomaaliyeed intay kulayso haddana hubkaa qaadato Een, hubkaba awood badan een, maaragtay iyagu waxay haysteen oo yacni ah yani tiknolojiyadii ugu dambeysay oo ciidamadu ay ku dagaalami lahaayeen in la fogeeyo awdhiigle la geeyey anugu garan maayo sabab loo geeyey oo meel furin dagaal oo aan difaaceedu adkayn sabab kayd hub looga dhigay garan maayo askartana waa lagu halaagaa keliya inay noqdaan inay ku dhintaan meesha waxaa muuqato oo kale een, inuu dhinacyo badan magaaladii muqdisho hareeraheeda een, maaragtay iyo gudaheediiba la galayoo waxaan maqlaynaa hoobiyaal baa ku dhacaya maanta muqdisho ee garoonka diyaaradaha maalin dhaweyd inay kusoo dhaceen oo diyaaradaha faladyada caalamiga sameeyo turkish airlines oo alqadar een, maaragtay ay ka mid tahay inay joojiyeen sadcaaladoodii ay ku imanayeen magaalada muqdisho ammaankooda ay u baqeen awgood haddaba een, waxaan arkaynaa oo maqlaynaa in een, argagixisadu meelo badan ay kaga soo dhowaadeen oo balcadoo soddon kilomitr u jirta magaalada muqdisho ay ka soo galeen dhinaca waqooyi een, maaragtay ceelasha biyaha iyo afgooye een, ay yimaadeen een, horta waxa weeyaan sideedaba ee, qori aan siyaasad jaango aanay hagayn ma shaqeeyo horta qorigu siyaasad buu u baahan yahay qorshuu u baahan yahay hogaamin buu u baahan yahay waxaan arkaynaa xamar oo laga ururinayo dad aan tababarayn een, muxuu ahaay la geynayo shabeellada hoose iyo shabeella dhexe la geynayo laleeyahay furintaa la geynayaa Een, shaqaale dawladeed oo la geynayo een, muxuu ahaayey ee, saraakiil aan ciidanka markaas een, shaqada ku jira iyo wasaaradda gaashaandhigga aan markaa ku jirin oo shaqooyin kale haya oo la arkayo oo dad lasoo abaabulo gaxaynaya oo dagaal geynaya wasaaradda gaashaandhigga iyo ee, mar- saraakiisheedii iyo xaggey aadeen marka qof shaqo kale haya la odhanaya dagaal hogaamiyo orod dagaal aad waxaa muuqata meeshaasi inaan qorshe lahayn waxaa muuqata taladii dowladda dhexe inay soo urtay hadalka murtad maxamuud ceydi dirir waxa uu ku soo beegmayay xilli kooxda riddada soomaaliya ay wajahayso qalqal xoogan oo mujaahidiintu ay allah fadligii madaxtooyada ku beegsadeen murtad gurgurte kulaniyadii uu la socdayna uu gaaray khasaar xoogan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybtii labaad filimkii lagu soo bandhigayey weerarkii taariikhda galay ee boos hareeri ee walaada shabeellaha dhexe cabdulqaadir rabbaani oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waa qaybta labaad muuqaal soconaya muddo siddeed daqiiqo ah oo kataayib al ikhbaariya ka soo saartay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta gaalaracyada ee deegaanka boos hareeri ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkan oo ahaa midaan waxba laysku reeban ayaa muuqaalka waxaa lagu arkayaa maleeshiyaad murtadiin dhafoorra xiiro ah oo af af u yaalla kuwa fadhigooda loogu tegay oo nafta kaga baxday iyaga oo geesgees u liicaya iyo kuwo waayeello macaawiistii uga milqantay tafahay ku baxsanayeen oo tuurtuur u jiifa markay rasaasta mujaahidiinta dhakada kaga dhacday waana abaalka uu sugayo mid kastoo isla weyn oo kibir badan kana hor yimaada ku dhaqanka shareecada islaamka dhulka jiqda jiribka leh ayay isku jiideen murtadiinta jabkooda iyaga oo aan dheg la qabta lahayn markii ay ku sii hor sugnaan waayeen libaaxyada mujaahidiinta ee u halgamaya ku dhaqanka shareecada islaamka iyo hirgelinteeda muuqaalka filimka ayaa inta uu soconaya waxaa lagu arkayaa bilaashxiitayaasha murtadiinta oo koox koox u firxanaya sida lo-gisi aar libaax soo dhex galay oo kale ragga eryayena ay labalabo iyo saddex saddex yihiin iyaga oo ku horlulaya raayada tawxiidka qaybaha dhexe ee muuqaalkan ayaa waxaa lagu daawanayaa markay xaaladdu faraha ka baxday askarna ay gacmaha kor u taagayaan ayaa gaadiidkii uu maalinkaas ku dagaalgalayay sarkaalka murtadka ah ee lagu magacaabo sani cabdulle ay goobta isaga firxadeen waxaana mujaahidiinta allah fadligii gacanta ay ku soo dhigeen gaari nuuca cabdibilaha ah oo uu saarnaa qoriga laba dhuumoodka ah ee loo yaqaano zuuga iyo gaari nuuca haartoobka loo yaqaano oo u ahaa murtadiinta gaadiidka gurmadka degdega ee caafimaadka gabagabada muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa khanaa'im fara badan oo ay gaadiidkaasi ka mid yihiin oo ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkii ka dhacay boos hareeri ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana khanaa'imtaas isaga oo ka sheekeynaya ka soo muuqanaya nabadoon xaaji roog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee galgaduud
قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون الله أمر كابحيي إرك إيدلك مركو تاجي آذن يحاول نجا أبوري إبليس iyo malaa'igtiiyo wixii oo dhamm oo isku dhex jira allihii yidhi aadan macallim ka dhigay ee malaa'igtu sujuuda yidhi markiiay sujuudeen ibliis ou diiday abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin dagaalkii maalintaa bilowday ilaa yowmuhuna haadaana soconaya beriga indhihiinnaad ku aragtaan ilaahay ballanqaadkiisii noolaha adduunka joogow indhahaaga ku arag beriga jihaadka bariga afrika ka socda hortayna waxaa ka muuqanayood ujeeddaan waa faraacintii baabuurtoodii sanay waad u jeeddaan suugiisii raayada tawxiidkaa kor suran wiil muwaxid ahaa dusha ka saaran gaariga haartoobka ahay waad u jeeddiin dhinacow ka yaal war ilaahay baan idinku dhaarshee miyaada ku quuso karina ilaahay ballanqaadkiisii wa inna jundanaa lahum alqaalibuun ilaahay gaalamiciisa ma ahin ilaahay waxuu la jiraa muslimiinta caalamka oo dhan ay arkaayaan ee beriga bad iyo beriba looga imaan rabo xamar muqdisho ee islaamka gacantiisa u gelaya insha allahu mawlaana marka ilaahay ballanqaadkiisii inuu fulaayo kan ibliiskana ou been yahay war miyaadan ogaynina ilaahay ballanqaadkiisii inuu fulaayo kii ibliiskana ou been yahay miyaadan arkaynina waa kan ishibugtay ku bikacsan leennahay
howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax xooggan ku burburiyeen guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay wasiirka arrimaha gudaha maamulka ridada ee koonfur galbeed murtadka lagu magacaabo cabdulaahi xaaji xasan isaga waa uu ka badbaaday iskudaygaasi dilka ah balse waxaa ku dhaawacmay qaraxaasi afar murtad oo gurigiisa ku sugnaa kow taliyo ku-xigeenka maleeshiyaadka ridada ee deegaanka goofguduud murtadka lagu magacaabo huburow sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay askari murtad ah oo lagu magacaabo labaatan halka askariga saddexaad ee qaraxaasi ku dhaawacmayna lagu magacaabo lix kun askariga afaraad ee isla qaraxa guriga wasiirka ka dhacay ku dhaawacmana waxaa lagu magacaabaa ukumaale sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga murtadiinta ee maayafuulka magaalada baydhabo hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qaraxa la beegsadeen xerada ciidamada kufaarta etoobiya kaga sugan yihiin deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare cadowga allah soo gaaray bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen laba xero oo murtadiinta ay ku leeyihiin degmada xudur ee wilaayadaasi wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa soo gebagabaysay xamle dacwadeed muddo bil ah socotay oo ka dhacday deegaano ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaat ayaa warbixinta warkan inoo haya waxay ahayd munaasabad ballaaran oo si heersaraa loosoo agaasmay islamarkaana lagu soo gebagabeynayay xamlo socotay muddo laba bilood ah taasoo ka socotay degmooyinka deegaanada wilaayada shabeellada dhexe waxaana kasoo qaybgalay munaasabada mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe ugaasyo nabadoono intay socotay gebagabada munaasabada lagu soo xamladii ka socotay wilaayada shabeellada dhexe ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka shabeellada dhexe iyagoona bogaadiyey xamladan dalbadan in loo soo celceliyay xamladan dacwiga ah dadka muslimiinta ah ee ay ugu horeeyaan xarakatu shaal mujaahidiin gaar ahaan culimmada ee labadii biloodan ka soo gudubna ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa ummadda muslimiinta baraysay sidii aan maqlayna degmooyinka faraha badan ee balcad ay ugu korayso ee tan hadda ay ugu dambayso ma haddaan aan joogno iyo saddexdii kun iyo dhowrkii ruux oo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa la fahansiiyey waa arrin aad iyo aad u qiimo badan dadka muslimiinta oo arrintan ka faa'iidaystay ee aadka u faraha badan ayagana waxaan dhihi lahaa anigoo munaasabadan ugu faa'iidaysanaya cilmigooda inay horey usii wadaan waa la baraarujiyey waxbaa la tusay dadka marka waxaan ka rabnaa cilmiga la fahansiiyey balliquu canii walow aaya inaysan fadhiisanin intay fahmeen walaalahooda kale oo jaaniska alnin inay fahansiiyaan oy ugu faa'iideeyaan waxaan mahad celinaynaa culummada oo waxna bartay muddo badan bil dowladda noo haysay ayaan mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay maaragta kuwii ajar iyo xasanaad alla ka siiya allah ka dhigo dadkan juhdi badan ugu bixiyey aqoonta oo nagu yareed dadka tawxiidka iyo salaadii iyo wax badanaa lagala hadlay dadkan waxaa la yidhaha wiilkaada diin ii dabaalba lagama celin marka ha inaan diinta aan maaragtaa yar iyo weyn sida u leenahay inaan maaragtaa aan aad u xafdino oo ku dadaalno cadowga jirana inaan bar ka noqonno oo kitaabka aan difaacno kitaabkaas nin looma keenin qabiil looma keenin kitaabkaas ilaahay noo soo dejiyey inaan difaacno ku dhimanno intaasaas ilaahay noo abuuray waana ku dhimanaynaa xamladan dacwey ka socotay degmooyinka deegaanada walaayada shabeellada dhexe ayaa waxaa si weyn ooga faa'iidaystay bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoona kor u qaatay xeerka waxbarashada bulshada ku nool walaayada mahadsanid casaam in ka badan labaatan ruux oo itoobiyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan mar kale inoo eegaya shilkan oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada arbaamija ayaa lagu soo warramayaa in afar iyo toban ka mid ah dadka dhintay ay isla goobta ku qurbaxeen halka inta kale oo ka badan lix xubnood ay ku geeriyoodeen cisbitaalka dadka geeriyooday ayaa ku sii jeeday deegaanadoodii kadib markii ay ka soo laabteen kiniisad ku taala arbamija oo xusdiimad ay ku qabsadeen sababta shilka weli lama sheegin balse baabuurka ay dadkani saarnaayeen ayaa la sheegay inuu hoosta ka galay buundada magaalada bedase ee gobolka woloyta ee koonfurta itoobiya xilliga uu shilkani dhacay ayaa ahayd aroornimadii sabtida abbaar lixdii barkii wakhtiga maxalliga ah sida laga soo xigtay ilaweryado ka tirsan kiniisadda ortodogiska ee itoobiya dad kale oo badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaarkood qaba dhaawacyo garaab ah iyadoo tirada dhimashadana la filayo inay sii kororto dadka dhintay ayaa kow iyo toban ka mid ah meydkooda lagu aasay saddex kiniisadoodoo kala duwan oo ku yaala magaalada shashemene oo dhacda koonfurta itoobiya warkii duhurnimo waa naga intaas ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu